وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi mucjizaadkiisii badnaa bal wax kala mid ah nooguma wada imanayaan culimada qaarna mu-alafaad gaara bay ku khaas yeeleen ururinteeda iyo tatabuceeda aad bay u badnaayeen be laakiin waaba qaybo kaba mid ah weeye kolle kitaab lfadaa'ilna fadaa'ilu mahasha mahashii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wayno laba socon doontaa mucjizaadna jamcu mucjizatin weeyaanoo waa shaygan khaariqa ah caadadii iyo dee wax ka duwan kuba imanaya ee nebi gacmihii kaba muuqanaya ka daahiraya iyadoy taasi daliil u tahay calaamo u tahay arrinkan uu sheeganaya nebinimo dee inuu run ku sheegayo bal taasba wey haddaba umuuro kaba mid ah ee qaybo kala duwanna waynu soo aragnay bo kitaabka kolley ku yar baahsanaaye taas buu baabkeedii yahay وxadaثnي abالرabيع سulayman بن daud الcatakiy qala xadaثna xamaad بن سلمةa xamaad yعnي بn زaydi qala xadaثna haaبt عan أnaس أن النabiya slى الlه عalيه وsلم anas بn malik ba wuxuu uhi rasuulka ilaahay dacaa wuxuu dalbay bimaa-in biyo oo waxa weeye waqti baa gaadhi salaadeed dad badanna way la joogeen ee markaa dad badanoon wayse qabinna way joogeen markaasaa wuxuu dalbay in la keeno biyo fautiya waxaa loola yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh biqadaxin weel ama qadax raxraaxin yar waasica oo afkiisa uu ballaadhan yahay kale raxraaxin iyo raxraxin labadaba dabdigeeda way soo naqliyeen iyo dabdiyo ku dhowo macnuhuna waxa weeyaanuun oo weelka afkiisa uu yar ballaadhan yahay ama waasaco waa kan rasuulka ilaahayba gacantiisii geliyey guntiisu si aanay dheerayn ay ka cabiraan dee isaga alwaasicu lqasiiru ljidaar jidaarkiisu gaabayinta waa dhinacyadiisa ujeeddadu gun dheer ma laha guntiisaa soo dhow adigu waana yar ballaadhan tahay kaas baa adigu weelka raxraax uu yahay haddaba weel ama koob dee adigu afroon leh guntiisna aanay dheerayn oo guntiisu ay dhowdahoon sidaa usii weyneyn ayaa loo keeno wax biyo ay kuba jiraan fajacala alqowmu qowmkii waxay bilaabeen yatawada'uuna macalse inoo dambaysay rasuulka ilaahay baa farihiisii ayuu dhex geliyay biyihii iyo ere koobnaa kuba jiray biyo badan baa dee gacmihiisii ka soo dhex baxay dad badan oo dee siddeetan ku dhow baa intii koobna biyihii kaba weysaystay dee ah waa biyaha mucjizada ahi oo fajacala alqowmu qowmkii waxay bilaabeen inay gudogaleen yatawada'uuna inay weysaysanayaan anas baa wuxuu ihi faxasartu waxaan qadaray oon ku qiyaasay dadkii ku weysaystay ee biyaha kooban ee dee way way koobnaayeene laakiin waa mucjizadan iyo barakadan ilaahay barakeeye ee uu badiyey dadkii ku weysaystay maa beyna sitiina ilaa amaaniin lixdan ilaa siddeetan intaa u dhaxaysa ayaan ku qiyaasay oon ku qadaray qaala anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan ahaaday noqday anduru inaan eegayo ila almaa'i biyihii yambacu xaal uu burqanayuu ka soo baxayo min beyni asaabicih oo rasuulka ilaahay biyihii yaraa ee weelkaa ku jiray buu farihiisii sidaa u dhex dhigaya gacantiisii ama kafkiisii biyo ayaa farihiisa dhexdooda ka soo baxay markaas waana taa dadka intaa leeg ay kuba weysaysteen bal waaqaco kale iyo qadiyo kaleo iyaduna tan u shabahaysa oo dad intaa aada iyo aada ugaba badani ay ku weysaysteenna biyaha rasuulka ilaahay farihiisa kaba soo baxayna waa inoo dambaysaa waana xadiid anas qolooyinkii kitaabka tarqiimiyeyna raqam keliyunbay xadiidkan duruqdiisuunbay kaba dhigeen walow arrintu ay tay dee qadiyo labaadoo malaa raqam kale in la siiyo ay ahayde bal taasna way noo dambaysaayo mar keliya arrinkani mar iyo laba iyo saddex toona ma dhicin saxaabo kala duwan baa wariyey waqtiyo kala duwan iyo mawaaqif iyo mawaadin kala duwanna rasuulka ilaahay arrinkan taghiirulmaa iyo biyo farihiisa ka soo baxa waa wax kaba muuqdee mucjizadaasa anas wuxu uhi waxaaban anugu guda galay inaan arkayoon eegayo biyihii oo ka soo baxaya min bayni asaabicihim salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim kale ficilkan yambucna sheekhu wuxuu ku dabdinayaa in bacdu saddexda xarakaba leedahay macnaa yambucu yambacu yambicu waana nabaaco un laakiin saddexa wajba ay kuba timaado kolley bal matalan taas buu kuba dabdinaya waa saddex luqa ay jiraan bal kolleyna daahirku waxa weeyaan uun in biyahani inay ka soo baxayeen waa lafdiga axaadiista ay kuba yimaadeen oo biyihii unbaaba ilaahay badiyo dee iyagu faraha dhexdoodunbay socsocdeen ay ka burqanayeen eewax soo baxaye maaho barhkood ay dee tagsiirun kaba dhigeen kolley waxa kaba dhow farusa lafdiga xadiidkuiyo biyaha ayaa waxay ka soo baxayeenba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh farihiisa dhexdooda bal waana inoo socdaan kolley waxyaalihii kuba tacalluqsanaa taas waana kan xadiidka duruqdiisa kale wixii ziyaadaan ku arkaynaa iyo dee bal axaadiisa kale meesha kuba timi amba baabka ku timi وxadثnي isxaq بn muسى الأnصاriي qal xadaثna macn waina ciise in hore marar kala duwan usoo maray alغazاz qal xadaثna malik xa وxadaثnي abu الظاhiri qal أخbarna بn whb عan malik بn anas عan isxaaq bn cabdالlahi labadii sanadna malik بn anas bay isugu yimaadeen ama labada dariiq can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata can anas bn maliki anahu qaala wuxuu yihi صxaabigaasi ra'aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam walxaal qad xaanat ay gashay oy timi salaatulcasri salaad casr macnaa waqti salaadeed baa galay dadkiina weysay u baahnaayeen dad badanna rasuulka ilaahay bay la joogeen faltamatsa naasu dadkiibaa waxay doondooneen alwaduu'a biyo ay ku weysaystaan kolley alwadu'na san horeba kitaabka ugu soo aragnay markay biyaha tay lagu weysaysanayey wowdu way fadxisan tahay san inoo taalla waa biyihii lagu weysaysanayey ama markan dee ay tahay weysaysiga naftiisa waa tan dee badan ee imaka alwuduu la odhanayo wowda la daminayo falam yajiduuhu may helin oo dadkii biyo may helin ay ku weysaystaan fa utiya waxaa loo keenay oo loola yimi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama biwaduu'in waa biyada isaga loogu talagalay inuu ku weysaysto fawadaca uu dhigay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii dalika alinaa'i weelkaas baa wuxuu dhex dhigay yadahu gacantiisii waa kafkiisii uun waa intii uu geli karaysayba wa amara naasa dadkiibaa wuxuu amray gacantiisaoo ku jirta inay biyaha dardarsadaan oo gacantay kaga qaadanayaane an yatawada-uu inay weysaystaan minhu min dalika alinaa waa weelkaa qaala anas baa wuxuu yihi fara-aytu waxaan arkay almaaa biyihii baan arkay yambucu xaal uu burqanayo oo uu ka soo baxayo min taxti asaabicii farihiisa hoostooda fatawada'a annaasu dadkii way weysaysteen biyihii bay ku weysaysteen xataa tawada-uu ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim ilaa cinda aakhirihim waaye ilaa kii ugu dambeeyey laga gaadhayay oo mintan san imaam nawowi raximah llahu tacaala iyo qolooyin kaleba ay leeyihiin waa bimacnaa ilaa waa luqo iyadoo mintu de ay haayana u timaado halkay ibtidade ahayd ibtidaai lghaaye ama ay haaye u timaado si macnihii ilaa ay leedahay halkana saasay kuma fasireen bal qolooyin kale tawjiihye kale habalahaadeen oo min cindi aakhirihim waa ilaa cinda aakhirihim wey ilaa kii ugu dambeeyey kale ficilkan cindana ama waxaan ujeedaa ismigan ama darfigee cindana de malaa marar horena waan soo sheegaybe in weligii dee isagoo mansuub uu yimaadaa waxaan suuradan ahayn markay mini ka horeyso min baa jirta ee xataa xuruufta jirtae kale ma galaan oo ujeeddada imika waa macno ahaan baa lena mintii baa macnaha leh laakiin xaruufta jar ee kale ma galaanba saa daraaddeed marka uu jaran yahe la arkaa waa mar mini ka horeyso inta kale mansuubun buu ahaanaya ama waa la nasbinaya on darfinima lagu nasbinaya xataa laqzi buu leeyahay xariiri waa imaamkan dee mulxada lahoo dee wamaa shay-un mansuubun abada walaa yajuruhu siwa min macnaa balgaro wax weligiiba mansuub aho mid mooye wax kale aanay jarahayn ujeeddada waa ciddo markaas weeye oo mid mooye wax kaloo jarayaa ma jirto haddii kale mansuubkaasun buu ahaanayaa waa laqzi ahaan waa xariiri bal hadda min cindiha laakiin macnihii baan leenahay waa mintaad macnaa ilaa ah oo xagga macnihii ghaayay tahay oo dadkii baa weysaysay mid mid bay u weysayseen ilaa laga gaadhayey kii ugu dambeeyey dadkii meesha joogay oo kolley aada uba badnaa bal xadiidka walow aan leenahay riwaayada inoo dambaysa waa waaqaco kale oo qadiyo kale weeye oo ay ahayd raqam kale inay qaato aan asbahba warinayo laakiin imika duruq ahaan buu imika u keenay qolooyinkii tarqiimiye weeye dee muslim waa kaa sanadkiisa mid kastaba kuba warinaye bal markaa waxaan gaadhaynaa un labada sanade inoo dambeeya markaasaan in yar masalada e waa wax daahira waa waadixa waa mucjisada aan iyadoo kale la arag bal rusushii hore oo kalena aanay asal ahaan kababa dhicin weeye waana dee saxaabo kala duwana ay wariyeen oo dee aada u shuhrowday ama marka la eego duruqda kala duwan ay leedahay dee cilmi iyo yaqiin inoo faa'iideyneysa bal waan markaas eegi doonaa kolley culimadna waxay dhahaanba mucjisadani muse mucjizadiisii ahayd ushii inuu dhagax intuu ku dhuftay labiyo toban ilood ay ka soo boodeen oo reer bani israa'iil kii la socdo dhamme ay halkaas dee waxa weeyaan ka cadeen ay wax kaba waraabsadeen tan baa ka xoog badan ama ka sii xeel dheer bay dhahaan wejkana waan sheegi doonaa biidn illahi tacaala ay culimmadu saa u yidhaahaan xdثna أbو غسان المسمعي qال xdثna معاad يعن بن هiشhام qال xdثnي أbي وهiشhام الدستواي عن qتاadة qال xdثna أنس بن مالك أن نبي الlahi صلى الله عليه وsلم iyo وأصحاaب وأصxaabtiisii oo bالزawrاءi meesha zawr la ydhah ama mowdca iyo makaanka azawrا lagu magacaabayay kuba sugnaa qaala wuxuu yihi adu waa in ictiraadahe zawraa baa laynoo fasiraya ama laynoo taxadidaya wazawraau zawraa bilmadiinati madiina ayay kuba sugnayd cinda asuuqi wاlmasjidi suuqa iyo masjidka agtiisa dee may kala dheerayn fii ma hama ay fi lmakaani aladii kaana hama weye makaankii dee lagu yaqaanay meeshaas oo ah masjidka iyo suuqa agtiisa ayay ahayd adigu waa zawraa kolley waa tii malaa kitaabka xaggiisii horena iyo abwaabtii jumucada aadaankii labaad ee cusmaan ziyaadiyey waa halkii laga adimayey markii uu aadaanka kale ee riwaayaadka qaarkood saddex ku yimid ay qaamada lagu daraaye bal marka waana haani waxaa loogu magacaabayna waa xagga imaatinko inay rasuulki ilaahay aadaankii hortiisa lagaba aadaami jirayo labadii saxaabiye hore ayaa kii koobaad ahaye laakiin markaynu eegno xagga dee isagaa horeeya oo kakale kaba sii horeeye laakiin xagga dee marka la eego xuduudka ayuu kii labaad noqonaya ama ka saddexaadba noqonaya waa meeshii laga aadaami jiray bal waxa weeyaan waa masjidka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee dhinaciisa galbeed makaan kusug ku yaalayba weeye oo dee suuquna bal markaa meesha agtiisa ahaa dee bal imanka kolley meeshii masjidkaunbay raacday oo imanka masjidkaunbay raacdayba laakiin de bal markaas makaankiisa qarbi sheekhan in kolley alkowkab ulwahaajile waa sheekhan oromo sheekh maxamed amiin alherari kitaabkiisana alkowkab ulwahaaj ee uu muslimkan kuba sharxay yaa wuxuu isagu yidhaahaaba inuu soo gaadhay isagu waktigiisi waa xajkii ugu horreeyuu tegay dee wakti aada u horeysa kob iyo lixdan sano hortood waa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijirada wakti imika lixdan sanood iyo ziyaado lagaba joogo waktigaasu malaa xaju waddankiisa kaba xajay uu lahaa waktigaas suuqan iyo suuqaasna kutub baan kaba iibsaday buu yidhahaa meeshuna oo baabkan baabusalaam la yidhaha dee ay muqaabilkiisa ahayd wax la arkaana dee waktigaas uu sheegayo masjidku intan aada buu ugaba yaraayo iminka wuu soo kordho meeshuba inay gudaa gashay suuqyadanna wakti horeba way suuleen dee dhulkaas intan banaankan bal dee masaajidka dhexdiisaaba qaybo balaa soddomeeyo sano hortood ay dee ay ahaayeen ba aqala iyo suuqi ay ahaayeenba dee intan masaajidku iminka soo wada gaadhay oo dhinacan oo dhan uba durkay taas oo waxay ahayd dee dhul dhan baa ama la suuliyey baqac iyo masjidka aqala dhan baa udhexeeya baa kuma soo gaadhay bal waxa weeye haddaba waxuu leeyahay halkaas bay ahayd oo waa adigu makaan suuqa iyo dee masjidka iyo dee intaba waa ku dhowaa waana dhinaciisa galbeedun isaguna baabka abasalaam buu yidhah markaasu hadal buu raaciya alxamdu lilaahi calaa tacmiirina de waxaa laga yaabaa ilahay makada waa sheekh waa ka nool muslimku waktigaa horteed buu qorayay makadan laba sano horteed markaa arkay kitaabka ibn maaja sunantiisu waday sharaxaan waday isagoo dadaasa tu leeya ilaah waa mahade dedaa dheer na siiyey ee dena soo gaartay markaa tacmiirkiisaas jadad cumrigaa dheere ilaahay guba arsaaqay buu leeya iyo ilaahay guba mahadinaya bal adigu meeshu kolley masjidka waktigaasna kamay sii dheerayn suuquna waa ku dhowaayo oo dee kamay waana halkaa dadku suuqay joogeen oo lagaba aadaami jirayna makarafon ma jiro waktigii cuhmaan say jumcada waktigeedi inuu gaadhay ay ogaadaan dee kolleyna waktiga la aadaami jiray waa waktigaa salaada waktigeedi joogo ee dadka ay imanayaan uno aadaankan kale ee wax sidaas oo weynoo usii dhexeeyey may jirin laakiin imaka saacad horteed iyo in koob iyo toban iyo kolley waa la aadaamo waxay la tahay inaan dee wax ay dariiq iyo xujo iyo bal wax la cuskada inaanay asal ahaan jirin baaba dee kolley saan filayo dee mana jira axad ahlucilmiga ka mid oo leh salaada subaxun mooye qabla waqti baa loo aadaami karaa salaad kale bal hadda waxa weeyaan zawra taas bay ado halkaasaa la joogay masjidkiina lagama dheereen salaada casar meesha rasuulka ilaahay kuma tukanayna waa lagu weysaysanayo dee masjidkii baaba kuba dhow oo masjidkaa laguma tukanayay taas bay oo wazawraau bilmadinati cinda asuuqi walmasjidi fima sama ay fi lmowdic aladii kaana sama wey samanain dee sama oo lahayn imaka aanay la socon hadan ha usagtiga ah iyo iyadoo sidana labada way yimaadaana waa ismishaara limakani albaciidba walo barhkood sama iyo sama ay kala farqiyaan oo midna ay ka dhigaan baciid oo kale midna wixii dhawaa ay kaba dhigaan bal waxaan leenahay labadaba baciid baanu isticmaalle waa makaankii meeshaas dee ahaa ee macruufka ahaa halkaa masjidka iyo suuqa agtiisa haddaba rasuulka ilaahi asxaabtiisa halkaa jooga ayuu dacaa dalbay biqadaxin weel fiihi maa-un biyo ay kuba sugan yihiin fawadaca wuu dhigay kafahu kafkiisiibuu fiihi waa fi qadax fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay ama hartu yambucu inuu bax burqanayo kasoo dareerayo kasoo burqanayo min beyni asaabici waa biyo fatawada'a jamiica asxaabihi asxaabtiisii meesha joogtay weeyaane dhammaantood baa biyaha ku weysaystay barakaysan qaala wuxuu yidhi ana in waxaa odhanaya raawigii xadiidka kaba wariyay waa qataada qultu waxaan idhi kam kaanuu imisay ahaayeen yaa abaa xamsata dadkaa badan ee ku weysaystay biyahaas waa biyaha koobnaa imisay ahaayeen abaa xamsa waa kunyadii anas qaala wuxuu yihi kaanuu waxay ahaayeen zuhaaa halaai miati waa saddex boqol qadarkood waa taqriiban weeye ilaa saddex boqol bay gaadhsanaa waa tanulene waa qadiyo kale taa hore lixdan ilaa siddeetan buu yidhi inta udhaxaysa tani laakiin waa tiradan aada ugaba badan ee shanlaabna kaba badan oo ilaa saddex boqol taqriiban bay ahaayeen markaasa halkan dee aimadii kitaabka sharxay sheekuna culimadaba uu ka soo noqnay culimaduba tiriye humaa qadiyatani jarataa fii waqtayni rawaahumaa jamiica anas waa laba qadiyo laba waqti kala dhacay laakiin labadaba anasun baa wada wariyo de marka waxay xadiid kale laga dhigo in kii hore aan dariiq loogaba dhigin iyo kii hore riwaayaadkiisii un aan lagaba dhigin bay kolley xagga tarqiimka zuhaana bmacnaa waa qadra sheekuna wuxuu leeyahy qadru halaai mia laakiin wuxuu yidhaha bal kiinana eegta haddii halkaas markuu qabanayo wa yuqaalu ayضa luha kelimadu saasaa ku dabdinaysaane laakiin waxaa aniga kitaabkayga ka maqan hamza ka maqan oo halkii zuhaaa ay ahayd baa za'da bedelkeedun bay laam noqonaysaa oo waxaa la yidhaahaa zuhaaa dee kada waa qadra kada bay noqon waxaa kaloo la yidhaahaa luhaaa kada oo halkii za'da un laam la yidhaah aniga markaa hamsadu nuskadayda way ka dhacsan tahay sharaxaygan aan hayo laakiin dabdigaa saasa waa xaraka xarakadu dee kolkol waa lagu qaldami karaaye laam sidii ay zuhaaa ku dabdisnayd ayuunbay halkana ku dabdisan tahay farqigu waa za-iyo laam uun macnuhuna waa mid keliyo bmacnaa bimacna alqadri weeye waa qadar saddex boqol ama taas haddii hamsadu idinka maqantayna waa kordhisanaysaan kolley xarakadna saydaan ugu qaldamin oon loo aqriyin wa yuqaalu aydan laha in haddii loo aqriya meesha way aqrismaysaa laha way aqrismaysaa oo de laakiin arinku waa luhaaa weeye oo bimacnaa zuhaaa ah wey oo wuxuu leeyahay taasna waa la yidhaaha une وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن jaعفr qال xadثna سacيid وn abi caruba عan qتاadة عan أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم kana bالزawrاء ayuu ku sugnaa faأtiya بإnاء maaء biyo adigu weel biyo ay ku sugan yihiin baa looloola yimi oo loo keenay biyahaasoo laa yaqmuru aan qarinayn asaabica macnaa bir biyo yar bay ahaayeen oo farihiisa markuu saa u dhex dhigo farihiisu may qarsoomahayn macnaa wax kooban bay ahaayeen aw qadra maa yuwaari amase shaki min araawiye iyagu ah biyu qadra maa yuwaari asaabicahu wax farihiisa qariye qadarkeedun ah uma dakara naxو xadiiثi hishaam hishaam mudasawa xadiidkiisa imakan kaba soo baxnay wax laba mida ayuu sheegay bal kolley intii biyaha ku tacalluqsanayd ee baabka inooguba sugnayd intan weeye axaadiistan waxay inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh farihiisa dhexdooda biyo ay ka soo baxeen biyina ilaahay subxaanaه watacaala aad iyo aad u badiyey waana mucjize aad iyo aad u weyn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh mawaadi kala duwan lagaba arkay majmuuceedna wuxuu leeyahay tan iyo tagsiirka dacaamka inoo soo socdayn horena usoo maray iyada taa tagsiiru dacaam waatayn hore usoo maray dee tawaatur baabay gaadhayaan biyahana xadiid anas waa jira saxiixayn waa kan inooguba sugan ibnu mascuud iyo jaabir iyo cumraan bin xusein iyo qolooyin kalena xadiidkan way wariyeen xagga marka la eega tan lahaa culimmadu waxay yidhaaheen nebi muuse mucjizadiisii tani way ka weyn tahay waa mucjizadii nebi muuse ayd inuu dhagax ul ku dhuftay ilaahbaa amray oo dhagaxii biyo ay kaba yimaadeen bal labiyo toban ilood ay kaba soo baxeen oo intii asbaabdoodii ay ahaayeen qadarkood iyo cadadkood ah xaggaa waxay leeyihin dee waa la yaqaanaa waa wax iska badan dhagax inay biyo ka soo baxaan oo webiyadan iyo ilahan iyo in badan baa buuraha iyo dhagxaantaa dhexdooda kaba soo baxa laakiin marna lama arag lamana maqal hirib iyo dhiig iyo dee waxa weeyaan lafa dhexdood biyo ka soo baxay taa iyada wax la arkay maaha taas ama tan kale shay badan weeye waa shay iska muctaada oo dee ilaa waqtigan ba jira inay dhagxaan dhexdood ay biyo ka soo baxaan ilaahay ka soo saaro subxaana wa tacaala markaa saas bay dee mucjizadan ay markaa mucjizadan dee ay uga xeel dheertay walow labaduba laba mucjizo tahay labada rasul min ulilcasmi kaba mid ahaa dee ay tahayna mucjizaadkoodii waaweynaa waa siday mucjizada kale ay yidhaahaanba nebi ciise waa kan dee isagana mucjize ahaan dad dhintay buu soo nooleynayay qur-aanka inooguba sugantahy waa mucjize weyn oo khaariqa oo aad iyo aad u layaab badan laakiin waxay taasna yidhaahaanba xaniin uljidci dee isna waa kan rasuulkii ilaahay dareemay de waxbaa idraag yeeshay sawd lagaba maqlay taasoo kalena dee shay markii hore noolaa oo soo noolaaday inuu nafee kuba soo noqotay waaba kaba xeel dheertahay oo yidhaahayo wain yaku khaadaba alamwaata ciisa faina aljidca xana lahu waana siu lahaa ka shaacirkaha bal markaa waxaan leynaha waa mucjize aad iyo aad weyn mucjizaad kalena way noo socdaan وxdثnي سلمة بن شhبيب قال xdثna الحسن بن عينة قال xdثna معقل عن أبي الزبير عن جابر أن أم مالك kانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وxuu uhi jابر بن cabداللahi haweeney umu malik la ydhaaho waa haweeney ansaaray ahayd intaa wax dhaafsan magaceeda lagama hayo ee riwaayaad ay leedahay xataa maba jirto laakiin waa haweeneydan صaxaabiyada ah ansaareed umu malik bal kuwo kaley soo naqliyaano haweene kaleo kutubtan saxaabada kaba hadasho umu malik bintu ubay oo cabdillaahi bnu ubayi walaashii oo iyadna saxaabiyada way soo naqliyeen qisadan adigu laba umu maaliki oo dee tan barhkood ee sida daahirkaa isku mid ah ee qisadu waa mid keliya tan saxiixa inoogu sugan iyo mid kutub kaleo kuba sugan oo barhkood ay dee ku kala farqiyaan ay laba umu maali kaba dhigaan walow hadiyadoodu ay mid ahayd qisadna aada isugu dhowdahay laakiin sida daahirkaa kollay tiinan un ah oo dee wej kale un qisadu ay kuba timi bal taasna way jirtaa waxaan ley nin waa haweeney ansaara kunyadeedu ay tan tahay intaa wax dhaafsanna kollay aimadii dee qisadeedan saxiixa muslim ku sugan ama qisadaa kale aada ugu dhowtan oo iyadna subagan iyo hadiyadiisu ay kuba sugnayde bal maalan taasoo kutubta kale qaarkood ay kuba wariyeen taas mooyaane laakiin dikri kale iyo wax kale imika kama hayno xadiidkana jaabir baa warinaya bal haweeneyda umu malik laydhaha ansaareen kaanat waxay ahayd tudii mid hadiyeysa linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa waxay usoo hadiyeyn jirtay fii cukatin lahaa cuko ama ziqi iyada u sugnaaday samnan cukadu adigu waa weelun ama darfi ka samaysan haragoo qirbada ama qarbadka kasii yara waa mid yaroo dee subaga kuba shuban jireen barhkoodna laakiin siday ku dabdiyaan waa inaa-un mustadiirun min jirdi baydan waa harag sidaa u wareegsan say u samayn jireen oo harago sida qumbihii oo kale mala dee qumbahan subagaba laguma shuban jiray kaas oo adigu taas bay subag ay iyadu soo dee shiishay oo ay xoolaheedii ay ka soo maashay kaba dee matalan soo qaadatay ama caanahood iyo dee wixii ay lulatay ayay rasuulka ilaahay usoo hadiyeynaysay cuka ama waa qirbadaa yar waa ziqiga waa weelka ama haraga kaba samaysan adu waa sidii qumbaba aan idhaahno qumbihim waayo isagaa mustadiira fii cukatin lahaa samnan fayaatiha manaa rasuulka ilahi m rasuulka ilahi uu ka shubanayey weelkani wuu soo noqonaya iyada markay subagii ugu keento rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee weel kale ayaa loogaga shubayey iyada cukadeediibaa usoo noqon jirtay markaasaa maxaa dhacaysay fayaatiha waxa u imanayay banuuha inamadeediio iyo caruurteediio fayasaluuna waxay weydiisanayeen aludma macnaha de waa kimista iyo khubsigooda wax lagu idaamto idaam waa wax lagu qoysto waxama lagu darsado waa subag iyo waxyaalo ayay markay cuntada cunayaan weydiisanayeen walaysa cindahum shay walxaal laysa cindahum shay iyadoon agtooda waxba idaami aanu markaa gurigooda kuma sugnayn maxay yeelaysay fatacmidu waxay u qastaysay ila ladii waa weelkii walow dee lafti muanahaha laakiin in ahaan aan ugu celina ma darfi ahaan kaanad ay ahayd tuhdii mid hadiyeysa fiihi isaga dhexdiisa lilnabiyi sala allahu calay wasalam qumbihii rasuulka ilaahi subaga ay ugu qaadi jirtay ugu hadiyeyn jirtay u qasaysayoo fatajidu fiihi sabnan wuxun bay ka helaysayba subagii baaba ku jira hadda marka hore lagaba shub iyaguna may haysan waalkii rasuulka ilaahi ay wax ugu hadiyeynaysay oo suba ku jiro ayuun bay helaysay famaa zaala kama zuulin waa arinkaas yuqiimu laha inuu oogayo macnaa oo uu u xasilinayo dee ka helayaanba udma beytiha gurigeeda idaamkiisii waa jamcu idaamina xataa casaratu ilaa ay burdisay gororisay isagii oo wixii dee gudihiisa ku sugnaayoo dhan malaa dee waxaaba waxaan aan dhammaan ahaynee kolbe la helayo cayn xirsi iyo balbalaa hubsasho iyo waxan baa soo gashay markaasay wixii dee murdisayba ay ka soo dhammaysay ilaa ay taasi dhacdo dee khalaas weelkii weelkaa engegan buu noqday wax dambe kamay helin faatat inabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay u timi oo arrinkiiba u sheegtay faqaala wuxuu yihi casartiiha casartiiha kolley habeen dhexdiina waan soo aragnay iyadoo khidaab mu'anas tahay ta'danna ficilka maadi gashay ee dee ta taaniis bame waxaan ujeedaa ta'dan dee ta'dii mukhaadabkaba ah ee dee la kasrinayay uun dee khidaabkan mu'anas daraaddeed dee waxaa badnayd oo luqadii ahayd halkan casartiha iyadoon yo i raacin low taragtiha iyadna way noo dambaysaa laakiin halkan ya baa raacday markaa iyadna waxaan idhi waa luqo jirto kolley arrin kale maahe kasradii oo la jiiday bay ya-dani kaba dhalatay laakiin ashcaarta carbeedna way kuba soo aroortay dee horena xadiidka waati aynuguma soo aragna bal intaynu meelahan dhexe kuba soo jirnay qaybta dambe noo bilaabanteen habeen horta aan kuba soo aragnayo markaa waxaan leenahay laxni maahe waa luqo jirta oo dee ya-i ay raacdo oo ficilkan maadi ee khidaab muanas ta'diisu ay tahay ya-i ay raacdo ama kasradii oo la jiiday dee ay ya-du kaba dhalato casartiha inay daahirku wuxuu aha casartiha in la idhaaho oo akelti akelti dee lama odran jirin laakiin waa luqo jirtoon baan leenahay casartiha hamsadiisi fahamkuna way qadaran tahay casartiha macnaa wixii miyaad murdisay oo wixii aad ka soo garorisayba kuma sugnaa qaalat nacam haa buu ihi ayay tidhi qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh low taragtiha waa tii oo kale weeye haddaad iska daysid macnaa ujeeddadu subagoon aad ka qaataan faraana aad ku dayso astaa dee risqa ilaahay idinku arsaaqo idinku karaameeye rasuulka ilaahay barakadiisia ay idin asturnaato ee qarsoonaato aydaan odhan bal waxaan hubsada oo waxaan bal eega tijaabiyaba tan aydaan odhan ma zaala qaa'iman kama zuuleen inuu yahay mid mawjuud qaa'iman waa macnaa mawjuudan haabitan wey mid jira a ku intifaacdaan taas weeye kolley xadiid kalena waa inoo dambeeya oo kakan ku xiga xadiidka saddexaad oo xadiid caaishana waan sheegi doonaa waana dee mucjize rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii kaba mida waa aahaartiisii taas oo kale qisada kalen sheegayeen lahaa waa riwaayada barhkood ay laba uga kala dhigeen umu maaligta daahirkooda inuu haweeney kaleeyahay oo dee ibnu abi caasim iyo qoroyn ay wariyeen rasuulka ilaahay bay ugu hadiyeysay subagii markaas markii loo soo celiyey weelkii unbay aragtay isagoo buuxa markaasay timoy tiyaabtoy tidhi rasuulka ilah ma waxbaa igu soo degay ujeedada hadiyadaydii maxaad u qaadan weydayoo maxaa dhacayo dee waa kan waa sideedii iyo maxu qaatay in lagu soo celiyo waa lagaba shubanba sideedii uu yahayo dee rasuulka ilaahay markaa iyadii diiday hadiyadeedii oo imay oo dee risqi ilahay idinkuba arsaaqay taas oo kale kale qise iyadna sanadkeeda maqal kuma sugan yahay umu sulaym oo kale ayay dee kutubtan dalaa'ilu nubuwa rasuulka ilaahay dalaa-ishiisa dhigta iyo dee mucjizaadkiisii waa jaanibka dee innaga waxyaala inooguba imanaye qaybtaa kutub baa jirta rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuuraha dee kala duwan mucjizaadku qaybun bay kaba mid noqonayaane dalaa-ilu nubuwa oo dee bayhaqi oo kale kitaabkiisu waa madbacaysan yahay shifaa qaadiciyaadna walow uu dee yar fadilo marka la eego shifaa qaadiciyaad oo axaadiis kolkol dee aan sanadkooda ama daciifiya ama kolkol mawduuc lagu tirinaya ay dhacday uu kan fadilo markuu tarjamada qaadiciyaad joogo dahabi oo kale siyarkiisa kaas oo kale eeaymo kalena way leeyihin dalaa-il nubuwa oo ibnu kahiirna kitaabkiisan albidaaya wanihaaya markuu rasuulka ilaahay siiradiisa dhameeyey ilaa wafaadkiisa dhameeyo kolley markaa wuxuu bilaabaa rasuulka ilaahay dalaa-ishii nubuwadiisa iyo dee khadamkiisa iyo umuuro kaleo kuba tacalluqsano aada u mufiida iyaduna bal waxaan leenahay waa taas oo kale in mucaasirana waan arkaya oo imaka malaha kitaab dee afar mujalad iyo gaadhsiisanoo dalaa-ilunba waa nin aan filayo weli inuu joogo waayo kitaab kaleo almuqdi fi lxaj na waa leeyahay waa nin kolley aan filaya asalkiisu inuu xadramiya laakiin kolley reer ama sacuudi una oo kitaab saas oo dalaa-il nubuwa imaka un dee kitaab cusub ah oo ilaa dhowr mujaladba ama afar mujalad iyo dee geybtan un ah oo waxyaalahaas uu soo ururiyo kolley isaguna mufiidana bal cunwaankaas waa arkayba isagane bal matalan oo waxaan rabaya maktabat lwaqfiyu kuba jira kolley ciddii doonaysaan filayo waana la helayaa oo waana kitaab kolley dhowr mujalada israacsan oo dee bal jaanibkana bal waxaan leeyahay markaa umuuro kala duwan bay soo arooriyeen qisada umu sulaymna horta kaa saciid shafbaa shafar way kuba sugantay kitaabkaa damben sheegayo oo iyadna kuba dhowe bal arintu oo tan una tan laba mide laakiin dhammaanba waa dalaa-il nubuwa ti rasuulka ilaah iyo mucjizaadkiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh وxdثnي سلمة بن شhبيب qال xdثnا الحسن بن عyن qال xdثnا معqل عن أbي الزبير عن جابر أن رجuلا nin ba أtىa yimi النبiي صلى الله عليه وسلم ysتdcمhu xaal weydiisanaya cunto wuxuu ka dalbayey de waa nin baahnaa طcaam buu weydiisanayey sintitad waa ti dalبka faأطcamhu rasuulka ilaahay wuxuu dee siiyey طcaam ahaan u siiyey uu ku qoodiyey shadra wasqi shaciirin waa in awr qaado ama nuskii oo heed ah wasqigu waa ti aan kitaabkeenaba hore uguma soo maray waa ilaa lixdan saac baa wasqigu noqda markaa nuskiina bal haddaan kala bad un kaba dhigna ilaa soddon saac oo heed ah ayuu rasuulka ilaahay siiyey dee waa nin xaasna lahaa si uu reerkiisiina uguba geeyo fama zaala kama suulin arajulu ninkii yaakulu inuu cunayo minhu xaggiis waa shadrigii wamra-atu iyo haweenadiisii oo bayfuma ciddii kolba soo martiyeysay xataa kaala markuu dhammaanba waayey ayubu balaa isagiina dee halkuu kolba intuu u baahan yahay bay ka soo qaadanayeen ay karsanayeen intii kale karaamadan iyo mucjizadan iyo barakadani way ugu qarsoonayd markii arrintugu dheeraatuu dhammaanba waayey ayaa xirsigiisa haweenaydaas oo kale soo galayoo wuxuu isidhi balmis inta uu yahayba markuu taa yidhi ayay mucjizadii ama barakadii baa meeshii ka baxdayoo intii bay ka dhammaatay faata nabiya salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi low lam takilu haddaanad miisin ood sidaa ku daysoon maanaa intaad uga baahnayd un kolba aada soo darsato hadduu kolba intuu ugaba baahan yahay hadduu nusaac uga baahan yahay doota la akaltu minhu waxbaa kaba cuni lahaydeen uu idiin joogi lahaa walaqaama lakum si qaa'imantii baan kuga fasirayna bacnaa dee wuu idin sugnaan lahaayo wax jira oo haabit oo joogta ayuu idiin noqon lahaa taas buuri bal waxaa jirta xadiidka caaisheen sheegayaana waxay sheegtay rasuulka ilaahay markuu wafaaday in yaroo heeda oo raf ay lahayd abxad ay lahayd ama meel rafoosan meelaha dee daaqad aan baxsan ahaynee wax la dhigto taas uguma sugnaa inay jirto intaasun baaba rasuulka ilaahay markii uu wafaaday gurigeeda kuba sugnayd intii bay cuntay cuntay cuntay muddadeeda markay ka cunisay san oo kale dee bal ay miisto de iyaduna uu ka dhammaaday oo kale intii way kaba dhammaatay bal markaa waxa weeye taasi waa mucjiza adigu bal waxaan leenahay iyaduna taksiiru dacaam horena waa ti aynu soo marnay saac yaroo jaabir lahaa in dadkii khadaqa joogoo dhan oo kun kaba badnaa iyo dee waxabtiisii yarayd ay wada cuneen oy ka dhargeen oo maalintii o dhanna dadkii kale loo hadiyeynayey umu sulaym aqraasteedii iyo waa ti iyadna axaadiid kala duwan baynu halkaa adcimo kuba soo maray oo iyadna baabkan ah taksiru dacaam waana mucjize mucjisaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh takaruray kaba mid ahaa wey arrinkan bal matalan xadiidka haweeneydan iyo ninkan bal xadiidkiisa iyo xadiidka caishaan soo qaadayna kolley sheekhu wuxuu kaba soo naqnayaa culimadu xikmadda inay yidhaaheen meesha kuba sugnayd waxay ahayd casrigan dee iyadii wixii lasoo murdiye ama lasoo goro wixii ku sugnaaba laga soo garooriye laga soo dee waxaweye murdiye laga soo dhatirtiray iyo miisitaankani arrinkii ahaa tawakulkii iyo ilaah tala saarashadiisii iyo bal dee satriga mucjizada ayuu wax ka hor imanaya ahaayo bal markaa meeshii waxa soo galay barakadaasaa kuba sugnayd laakiin bal meeshii waxa soo galay bal in uu ruuxu iskuma kelifo inuu waxaan ka gungaadho asrarta ilaah meeshan kuba qarsoon dee uu ogaado oo uba dhaadhaco iyo bal isagoo dee tadbiirkiisii iyo bal arrinkaasi uu soo galo markaa tiba deeta ay noqotay in iyagii dee wixii ay kaba tegeen oo tii laguba ciqaabo waa imaam nawi hadalku inoo soo noqlinayo waxaa kaloo sii raaciyaa qurdubi oo kale waxaa xadiidkan kaba faa'iidaysanaynaa ruux haddee ilaahay subxaana watacaala wax ku arsaaqay ama ilaahay wax ku karaameeyey adigu dee fii amrin maaba waxaa isaga laazim kuba inuu ilaahay subxaana watacaala mahadnaqiisii iyo shukrigiisii bal uu isaguna daa'imo minadan iyo galladan meesha kuba suganna uu u arko ilaahay xaggiisa wuxuu gaba yimi inuu yahay xawlkiisa iyo quwadiisa inaanu ahaynba bal matalan wax taqyirana iyo isbedel iyo doorina aanu kula imane saa uu kula daayo markaa wixii way u daa'imayaan laakiin haddii arrintu soo gasho bal isaga xirsigiisii iyo bal uu inuu doono asraartan meesha kuba sugan inuu hubsado oo uu ka gungaadho iyo bal damici iyo waxyaalo iyo taasi hadday soo gasho dee uu takyiirna kuba sameeyo arrintan baa kuba dhacayso waa arrin uu markaa isaguna saaxib almufhim hadalkan imaam nawowi dee nooguba sugan oo culimada kaba soo naqliyey bal markaa ma hadda inuu isaguna hadalkiisa soo naqlinaye culimadubu kaba soo naqliye waa faa'iido kaleoo uu sheego saaxib almufhim axaadiisan markuu qabanayo xdثna cبd اللh بن cبد الرحمن الdاrmiي qال xdثna أbو عlي الxنفiي qال xdثna mالك وhو بن أنس عن أbي الزبير المkiي kole أbو زبير markii dhoweynaa labadii xadيiثii horeba inoogaba sugnaa labadaa jaaبir buu kaba warinayey imika صxaabi kaluu kaba warinayaa أbو عalي الxنفiyna waa nin ثقh kole atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid aan filayo hore inaan usoo marno cubaydullahi bnu cabdilmajiid laba yidhaaho cubaydullahi bnu cabdilmajiid alxanafiyuna waa reerkii reer bani xaniifa nisbadu ma haddee madhabo waktigaas may ahayn nisbadan madhabtu mar dambe ayay dee bilaabantay oy shuhrowdee waktiga waa reerkii reer bani xaniifa loo nisbeeyey wuxuu yihi haddaba abuzubayr ana abadufayl abadufayl caamira bna waasilata waa saxaabi yar oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa kolley riwaaye uu leeyahayna way noo dambaysaa wax horena waan soo aragnay waana saxaabigii ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka ilaahay oo dhan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin ka geeri dambeeyey maba jirto dee maka ayuu kuba dhintay marka aqwaasha waktiga dhimashadiisana bal dee sanadii ugu dambeysay laba yidhi haddaan eegnana boqol iyo tobankii hijirada ayay ahayd waqti boqol sanadood laga joogo markii rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee habeenkan caawa dadka dhulka korkiisa kuba sugan marka dee waktigan boqol lagaba joogo cid ka noolaanaysaa ma jirto dee isaguna waktigaa ma soo dhaafin intaa intii ka dambeysay dad baa saxaabinimo sheegtay dee hadalkoodu hadal been u noqdo bal iyadoo rasuulka ilaahay boqolaal sanadood mootan yahay bay ragga qaarkood yidhaaheen oo ninkaa dee mucamarkan ahayoo saxaab asxaab sheegtay si ratan ninkaa la odhanayo kale iyo bal waxa weeye ciddii waktigaa ka dambeysayba waa kadib iyo been un oo waktigaa cid ka dambeeyo rasuulka ilaahay aragtay ma jirin haddaba wuxuu hi abudufayl ana mucaad bna jabalin akhbarahu mucaad ibnu jabal baa u waramay oo qaala wuxuu yihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam caama gaswati tabuuka sanadii tabuuka oo sanadii sagaalaad ee hijrada ee bishii rajab waqti xagaayana ay ahayd kulaylku badan yahay afidhacayo ayuu rasuulka ilaahay maciisa aanu baxnay dadkii muslimiinta saadiqiinta runta un baa la baxay munaafiqiin habeenkaa wax yarbaa malaa midho dhanbaabay ahaayeen waa kuwii hadhay fakaana wuxuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yajmacu mid jamciya salaata salaada oo fasala salaadahan la jamcinayo weye la isu geeyo waaba tane fasala duhra waalcasra jamiican duhr iyo casr buu iyagoo dhan tukaday oo dee waa dee walmagriba waalcishaa jamiican maqrib iyo cishaayina iyagoo dhan buu tukado ujeeddadu waa awal alwaqti baabuu kaba tukanayey sa riwaayada dee xadiidka intiisa dambe aakhirka inooguba sugan jamci jamcu taakhiir marka duhr iyo casr oo wada socda ayuu mar wada tukaday maqrib iyo cishaayina saas oo kale ayuu yeelay xadiidka raqamka i yaala toddoba boqol iyo lix weeye marka waxay ka dhigan tahay xadiidkani waa xadiid mukarara waa xadiid hore aan u soo maray raqamkana waa kitaabu salaat abwaabtii jamciga abwaabtii jamciga labada salaadood la jamcinaya ahayd laakiin xadiidku imikuu dheer yahaye intaynu kaba soo marray halkaa aan kagaba soo marray wuxuu ahaa intan imakaan hayno waxa dambe oo dhami halkan buu kuba sugan yahay oo halkaa kumuu sugnayne marka waa asl alxadiid waa meeshii ugu horreeyey raqamkii ay siiyeen unbay soo celiyeen raqam kalema aysan qoladii tarqiimisay laakiin raqamkaas wixii kaga sugnaa intan weeye ama inta kale waa ziyaado halkan kuba sugan riwaayada taamsanintaasi intii salaada ku tacalluqsanayd iyo jamcinteeda oo bal weliba cibaarada dambe aanay kuba sugnayn ayaa marka halkaa hore inoo horreyso raqamka leh laakiin intani ma aha inuu xadiidku san inoogu soo wada hormaray ama uu soo horreeyey ma aha arrinku xataa idaa kaana yowman markuu ahday rasuulka ilaahay maalin oo ujeeddadu dee inay maalmo dhan muddo dhan baa la maqnaa rajab hadduu tegey rabadaan buu soo noqday masaafadna way dheereedo dee waa meel toddoba boqol oo kilomitr malaa u jirta madiine ayaa lagu socday tabukii halkii la gaadhay ee dhowr iyo toban marxalo xataa idaa kaana yowman markuu maalin rasuulka ilaahay ahaaduu akhara dibligaa salaata waa jamci jamcu taakhiir uma kharaja uu soo baxay salaaddii buu waqtigeedii waa salaaddii hore waqtigeedii ka dambaysiiyey uma kharaja uu soo baxayo fasala duhra waalcasra jamiica duhurkii iyo casrkii oo wada jira waa jamcu taakhiir ayuu wada tukaday uma dakala uu galay khaymadiisii uma kharaja bacda dalika intaa dabadeed waa markii habeenku galay oo weliba dee muddo laga joogo habeenkii waa taakhiir haddaan eegno ayuu haddana soo baxayo fasala almagriba waalcishaa jamiica maqrib iyo cishaay buu wada tukaday bal kolley jamcigayo wixii ku tacalluqsan waan soo maray axaadiis baan soo maray kaana idaa jadda bihi sayr rasuulka ilaahay markuu socod degdega leeyahay ayuu salaadaha jamcin jiray bal halkaasna waxaan soo nidhi jamciga iyo qasrigu way kala duwan yihiin oo qasrigu kol hadduu safarkii dee muctabarkaa ruuxu musaafir yahay qasrigu sunno weeye inuu salaada waxa weeyaan taam yeelo ma haddaanu dee dad jamaca la tukanayn oo meel uu soo galay ahayn oo ruux muqiima aanu ku xidhan asrku waxa weeye salaadii in la gaabiyo kol haddii safarkii safarkaa dheer dee la safrayo ama jamcigu isagu saasoo kale maaha jamcigu waa lilxaaja iyo baahi bay noqotaa rasuulka ilaahayna safaradiisii kala dunaa sia xadiisadaa aynu soo maray waqtigii safar degdegii uu kuba sugnaayo socod ayuu ama dambaysiiyey ama horreysiiye oo waqtiga kaleu soconayay kolley maalintii dee waxa weeyaan carafana waa xaaladu say ahayd habeenkii musdelifana xaaladu say ahayd wey mina markii uu joogay isagoo salaadaha gaagaaminayo labalabo u tukanaya haddana muu jamcinahayn safarna waa ahaa bal rasuulka ilaahay markuu habeenkii uu dhamaystay maalintii uu dhamaystay jamaraadkiiba habeenkii intuu yar seexday sidaynu soo marray muxasab waaguba ugumuu marin makee uu noqdo safarkiisiibuu sii socday haddaba markaa taasoo kale asalku jamcinta waa tan kol kol iyadoo la negi yahay dee rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay inuu wax jamciyo xaaje iyo baahi iyo si aanu ummaddiisa u xaraj gelin oo kolkol ruuxii oo negiba hadday arrin kuba yimaadaan jamcigii aan odhan karno waa jamcin karaa bal markaa taas bay ahayd oo bal horta taas baa asalayd lakiin xadiidka maxaa inoogu sugan waa arrin muhima rasuulka ilaahay markaan soc deg dega kumuu jirin uma kharaja uma dakala waa muqiim uu deg markaa safar haba ahaadee laakiin waktigaa socod ama salaada hore soconayey ama ta dambe waktigeeda soconayey may jirine uu joogo meeshii buu fadhiyey waa kan soo gelayo soo baxayo kolley tadna xujo waxay u noqonaysaa shaafici iyo dee aimada kale ku tegey dee inuu ruuxu kol hadduu safar yahay ama hadligeeda markaas ama socod deg degi ha kuba jire dee salaadii inuu jamcinayo walow aan leenahay tii badnayd taas bay ahayd oo haddii inta ay u suurta haddii ay u suurtogelayso dhib la-aan iyo mashaqo la-aan inuu salaad kastaba waqtigeedii tukada isagoo gaabinaya ay habboon tahay inuu salaad kastaba waqtigeedii tukada isagoo gaabinaya haddana dee waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alay slam yeelay culimada kale iyagu in socod deg dega uu leeyahy un mooye lama jamcin kara lana kolle xadiidkani xujuu kuba noqonaya dee waa xadiidkan laakiin aanan walow dee taa kale ay badnayd dee qolooyinka iyagu le carafa iyo musdalifuun baaba lagu jamciya meel kale laguma jamciyo iyo taa nusuusan cadcad ee axaadiida kaba hor imaansa sida xanafiyada qowlkoodu yahay uma qaala wuxuu yihi waayo intan hore umaynaan soo arag maan leenahay rasuulka ilahi baa yihi waa halkan mucjazinimadu waa inay baabkii mucjizaadkan kuba jirnaaye inakum idinku saxaabadii buu la hadlayaa sata'tuuna waa maalintii labaad waa la soconayay sata'tuuna waxaa iman doontaan gaadhaysaan weeye qadan beri in shaa allahu tacaala cayna tabuka waa meeshii tabuk la odhanayay isheedii oo meel biyay lahayd halkaas baa beritaa gaadhi doontaan wainakum waa waa uu kaba warramaya rasuulka ilaahay shay qeybuu kaba warramay kolley waxyiina waa ugu yimi wainakum idinku lan ta'tuu haba imanaysaan macnaa ma gaadhaysaan oo iyadii xataa yudxiya nahaaru ilaa iyo maalintu cadceedu aada u kulaato barqa dheer ay gaadho macnaa oo waxa dee waktigaas daxwada ama waxa weeyaan barqa dheer iyo dee ay markaa cadceeduna ay kulaato ilaa waktigaas la gaadho ma gaadhaysaan tanna iyaduna waxa weeye dee waa mucjiso rasuulka ilaahay shay qeyb uu kaba warramayo sinbay umuuru uba dhaceen faman jaaha ruuxa yimaada minkum gaadho weeye minkum idinka idinkaba mid ah waa jaa han waa jaa tabuka weeye ama cayna tabuka falaa yamasa yaan u taaban min maaiha biyaheeda shay waxba faraha ka qaado oo biyaheeda yani lasii farafaraynin waayo dee mucjiza kaba muuqan doonta biyi yaana cidi sii taataabanin oo ruuxii gaadhe iga horeeya biyaheeda yaanu loo dhowaanin buri rasuulka ilaahi xataa aatiya ilaan kaba imanayo faji'naahaa waanu nimi waqtigii uu rasuulka ilaahi sheegayay yimaadeen waqad sabaqanaa waxaana nooga horeeyey ilayha ilaa cayni tabuka rajulaani waa laba nin oo kolley dadkii la socday ah walcaynu ayaa nimi walxaal alcaynu ishii mitlu shiraaki shiraak dee horena wataynu soo marre waa suunkan ama waxa weeyaan dee indhashiya laguba xidha kabta ay leedahay ujeeddadu waa xagga yarida iyo isay tahay shiraag oo kale ama sunkaa yar oo kale oo kale ay tahay waa xagga waxaa ka dareeraya yaridiisa uu yar yahay oo tabido ay dareereyso bimacnaa tasiilu tabido bishayin laa tabusu kolley lafdi bukhaariyo tabriqu ay dhalaalayso biyo yarunbaa ka dhalaalayay noqon taasi bishayin shay min maayo waa wax yar oo biyo ah ayaa ka dareerayey oo taa shiraagoo kale laguma shabahay ah ayaanu nimi qaala wuxuu ihi saxaabiga xadiidka warinaya waa jaabire fasa'alahumaa labadii nin buu weydiiyey rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam oo wuxuu ihi hal masastumaa miyaa taabateen oo kolley waase iyo xarakaysan masastuma macnaa ujeedadu labada siinka hore ayaa dee aniga fatxa iyo xarakaysan tahay markii horena bal lafdigu dee falaa yamasu kolley waxaana badan malaa ficilkan inuu dee mudaacaf haba ahaado masa iyo masu bay noqone asalkiisa hore markastan oo kale idqaamkiisa loo kala fakiyo asalkiisa hore facilo baabkeed uu yahay oo masisa baabkeed saa daraaddeed baa yamasu loo yimi maalan ay dee yafcalo wasankiisa mudaaric uguba yimi haddii kale dee ama yamisu buu ku iman lahaa ama yamusu buu kuba iman lahaye yamasu kuma yimaadeen waa baab kasta dee shama iyo shama iyo shamu iyo masa iyo masu iyo baabkooda weeyaanoo waa ficilo baabkeed daahirku markaa wuxuu ahaa sanaayo xarakaysan hal masistuma in laba yidhaaho ma taabateen min ma'iha biyaheedii shayan wax miyaa kama taabateen biyaheeda qaala waxay dhaha nacam haa fasabahuma الnabiyu salى اllahu alيه waslm adugu u caayay rasuulka ilahi macnaa waa canaan u canaantay ama habaarba waqaala lahuma wuxuu iyagii ku yihi maa shaء allahu an yaquula wixii ilaahay iraadeeyo inuu yidhaaho ayuu yihi na kolley dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay waa kan amarka bixiyey ee yidhi dadkii u diiday in la farafareeyo biyahaasoo lasii taabto iyaguna waa taas bacdalculamaa baa yidhah waxaa suurtagalaba ee munaafiqiin inayba ahaayeen oo waxaana iyagu ogaa arrinkan bay mukhaalafo ulaba yimaadeen tan baa rasuulka ilaahay sabbigiisan iyo habaarkiisan iyo waxa uu yidhi iyaga uu kuba yidhi tan baa keentay dee walow sida qur'aanka suuratu tawba iyoinooguba sugan waa tan suuradaasi ayaad suuratulfaadixana laba yidhaaho magaca ay leedahay ay fadeexaysay wa minhum wa minhum wa minhum ta kuwa badan ee munaafiqiintii iyo axwaashoodii oo waktigaa way hadheen intoodii badnaydeen laakiin kuwa raacay way jireen oo laba socdayo iyada lama odhanayo munaafiqiintu way wada hadheenba dadkii iimaankoodu fiicnaa un baaba raacay ee see munaafiqiin looguma fasirayaayo dee waktiyada ama waktigaa rasuulka ilaahay cawdadiisiiba waan filaya qoloyn iyagu ku heshiiyey iyadoo dadku ay rasuulka ilaahay meel jiiru maraya caqaba dadkiina waadiga qalaalini meeshuna dadka may wada qaadahaynba ogaan intay ugaba horreeyeen si ay rasuulka ilaahay hashiisan u didiyaan in meesha ugaba ridaan oo ay kaba hor yimaadeen oo dee rasuulka ilaahayna markaa camaariya baa laba socday iyo dee xudayfiya wejigoodna ragga qaarkood waa la gartay waaba kuwa saasi wey jireen oo laba socday waktigaasna way dhacday waa sanadaa tabuk bay ahayd ama ghazwadaa tabuke bal haddii taa la yidhaha wax ishkaalo ku sugani ma jirto haddii bal maalan ay dadkii muslimiinta ahaa ee fiicnaaba ahaayeen dee waxaaba dhici karta in la yidhaaho may ogoyn oo iyagu may maqlin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahyintiisaas haddii bal maalan taa aan idhaahnana kitaabka waxay nooguba iman doonaa rasuulka ilaahay duca uu leeyahay waa dee kitaab ulbira wasila markan gaadhno weeye haddii la yidhaha kitaabka qaabisa xoogaaba inooga hadhay welima dhowa markaas laakiin waa inta inoo hadhay un rasuulka ilaah yihi de anigu bashar baan ahay oo ilaaho waan cadhoonayaa si ay uba cadhoodaane ruuxa muslimka ayuma muslimin sababtu aw lacadu ruuxa muslimkeen caaya amaan lacnadeed ehel u ahayn ilaahow naxariis iyo zaka uga yel dembi dhaaf iyo naxariis lagaba yel ruuxii ujeeddadu ama rasuulka ilaahay buu kaba cadhaysiyey arrin aan toosnayn buu laba yimi laakiin dee ehel lacnada iyo taa uma aha ilaahay buu baryay inuu ugaba yeelo zakaat iyo naxariis iyo taa dahaaro ugaba yeelo bal marka hadday dee kun kale yihiinna oo lan idhaahno sabbigan iyo ama hadday bal habar yimi maxalkiisii muu waafaqin dee ducada rasuulka ilaahay baaba jirto arrintu taasay uma noqonaysaa haddii bal markaa taas wey fasabahum oo qaala lahuma maa sha allah yaquulu qaala wuxuu uhi uma karafuu macnaa waa gacmahoodii bay kaga soo dhureen oo biaydiihim gacmahoodii min alcayni qaliilan qaliilan de biyo aad bay u yaraayen wax weel la dari karaya may ahayn adugu gacmahoodii iyo akuftoodii ayay wax yar kaga soo dhureen oo ay malaa weel kuba dhurayeen in yar in yar xata ijtamaca ilaa ururay fii shayin biyihii ay dee gacmaha kaga soo qaadayeen weel markaa meeshii jiray uu kusoo yar ururay qaala wuxuu yidhi oo waxbaa ka soo ururo de macnaa in biyoah ayaa ay halkii dee si karfigan uba wadeen ba waxoogaa biyaha isugu yimi oo ay ku markaa weelka dhexdiisii qaala wuxuu yihi jaabir wagasla rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay baa maydhay o fiihi wa fii hada ina iyo biyihi yaday labadiisii gacmood iyo wejo wejigiisii uma acaadahu fiiha dee horena xudaybiya waa tii tan oo kale aynagu soo aragnay biyihii ishi ayuu dib ugu celiyey fajarat ilcaynu waa mucjisadii waa tan warkii hore de arrintaa hore maqeybkii kaba sii warramino waa iyadna mucjiso kale ishii baa socotay bimaa-in munhamir waa biyo badan oo xoog leh ayuubaa ishii baa ka ayaa kaba soo burqadoo kasoo dareeray aw qaala wuxuu yidhi waa shaki abu cali baa maalik kuu yidhi buu ka shakisan yahay imaam maalike haziirin waana isla macnay bimaa-in haziirin ama bimaa-in munhamir shaka abu caliyin ayuhuma ayahumaa ayu ayahumaa qaala labada laftikoodii uu yihi maalik ayuu abu cali kaba shakiyey xata saqa naasu ilaahay dadkii ay dhaansadeen oo intay kaba cabeen wixii weelkoodii ahaana ay kaba dhaansadeen dawaabtoodiina laba waraabiyey uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay jaabir maaha jaabir baa nala ku yar celceliya oo mucaad ibnu jabal de mucaad ibnu jabal buu xadiid kaba warinaye yushiko waayo jaabir baa riwaayaadkii horeba malaa an de inoo horeysay laba riwaaya laba xadiisu leeyahay yuushiku waxa degdegi ama dhowbayee mucaadu mucaadow in daalat hadday dheeraato bika adiga xayaatu nool antara inaad aragto maa haahunaa halkan waxaa ku sugan oo qad muria laga buuxiyey jinaanan basaatin na dhulkani aan markaa laba degi jirin een beero u suubanahayn ee biyo siyaasa lahayn intay biyo yeeshaan oo taa ishina biyaha badan yeelatay inaad aragto haddaad sii noolaato muddo cumrigaagu dheeraado kale rasuulka ilaahay wax weynuu kaba dambeeyey may jirinoo dee sideed sanadood unbuu rasuulka ilaahay kaba dambeeyey on weliba wada buuxin baa dhici karta in aad aragto dhulkan oo wada beero ah bisaatayna waana siday noqotayba de tanna waa an tara maa haahunaa qad mulia jinaana bal waxaan leenahay umuurahan oo dhamiba waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadayta takiir ulma oo noocan oo kale xudaybiya aan kuma soo aragnay kuwa horena ay noo horeeyeen kuwani biyo soo baxay oo farihiisa ka soo baxay mahayne biyihii kale ayuunbaa ilaahay biyaha badan kaba soo saaray markuu duceeyey uu ku shuceriyeyna biyihii wejigiisa iyo gacmihiisa maray iyo arintaa horuu kaba warramayey tan kale dambe xadiidka inooguma sugan oo markii dambe dhacday intaba waa mucjizaadkiisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh xdثnا cبدالله بن مسلمة بن قعنب قال xdثnا سليمان بن بلال عن cمر بن يحيى عن cباس بن سار بن سعد الsاacdي kole cمر بن يحyى almaazinina horeyna waa nin saadisaynu marar kala duwan usoo marayba cabaas ibnu saar ibni sacadna saxaabigan baa dhale waa raabico isna waa hiqa can abi xumaydin intuba waa ansaar eh qaala wuxuu yihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli llaahi salى اllahu calayh wasalam gaswata tabuuka duulnimaadkii tabuuka ayaanu rasuulka ilaahay u raacnay waa sanadii tani ay dhacdun bay arrintana dhacday waxaana igu qoran raqam kun iyo saddex boqol iyo labayo sagaashan dee imakana laba kun iyo laba boqol iyo koob iyo siddeetan baa raqamkii inoogu xigay uu ahaa waa raqam horeynu soo maray kolley waa kitaabulxaj raqamkani xadiidku markaa waa xadiid horeynu soo marruu noqonaya laakiin sida kii hore aan idhi kan intaynu ka soo maray marka dambaan sheegi doonaa oo markan gaadho e waa in koobanun intan badan hore umaynaan soo marin laakiin qeyb dambe xadiidka qeybihiisa damba ayaynu kitaabulxaj kuba soo maray waana intan marka dambe insha allahu tacaala ayaan xadidi doonaa wuxuu yihi haddaba markaa raqamkani maaha in xadiidku isagoo san u dhan aynu soo wada marneen faataynaa waxaanu nimi waadi alqura meesha waadi lqura la odhanayay nooc khaybar iyo nawaaxideedii ahayd baanu nimi waanu maray weeye calaa xadiiqati beer waana lasii socdaa bustaan limra'atin haweeney u sugnaatay iyadna way dhex joogtay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa saxaabadiisii ku yidhi ukhrusuuhaa ama ikhrisuuhaa labadaba way kuma dabdiyeen culimadu ra-doo la damiyo iyo iyadoo la kasriyo damiga ashara labadoodaba dee waa laba shuhuro uun waxa weeyaan maha abwaabtii qiyaaska ukhrusuuha qiyaasoo qadara macnuhu waa maxay dhirtani waxaa beertani ay ahayd bustaankani dhir timira ku taalay midhihiina markaas dee waa timir markaas yaan la goynin be hagaag u baxday oo dee waqtigii ay bislaanaysay ayaaba gaadhay ama ay dee rudabka noqonaysay markaa dee markay rudabowdo dabadeed baa la gooyaa la engejiya ay timir noqotaa kolley waqtigii ay zakadu ku tacalluqaysayna taasba weeye marka waxa weeyaan qiyaasadan ama qadara bal dhirta a aragtaan ee timirtu ay kuma taallaa ma rudabkeedii dee imaka rudabowday intay noqonaysaa marka ay dee la engejiye la gooyo imse wasqibay noqon inta ay noqonayso waa ishaa la marinaya dhirtaasaa la odhanaya intaasaa ka imanaysa kolleyna shayga rudabkii marka hore waa waawen yahay marka dambe u ogeego timirtii intii hore wasankeedii waa nuqsaamayaaba intaas baa taas baa kharsigu yahay de kolleyna waxaana jirta markaa zake la guraye dee himaarta ama taas lagaba gurayo kharsigani waa wax mashruuca oo laba faa'iidou leeyahay oo dee dadkii rasuulka ilaahayna uu diri jiray cabdillahi bn rawax u khaybar uba diri jiray si markaa ay dhowaato uu usoo qadaro oo labada faa'iidou leeyahay mid weeyeyna xaqii masaakiinta meeshii ku jire haddii ruuxii la daayo oo marka uu timir ay noqoto un laguba daayo intaa dadku ay iska sii cunayaan oo rudab ahaan ay ku cunayaan oy marti siinayaan o waxay doonaan kuba samaynayaan waxaa dhici karta wixiiba dee in badankiisii lasii cuno oon xaqii masaakiinta aan la helin oo dee waxay kharsigani keenayaa xaqii masaakiinta la dabdinaya gees kalena faa'iiday u leedahay dadkii iyagu dhirtan lahaa iyo timirtan lahaayo dee haddii xaqii masaakiinta ay kuma jirto welina aan waqtigii ay dee timiroobaysee la goynayay aan la gaadhin hadday noqoto xaqii masaakiinta ku tacalluqaye ilaa ay timirowdo ama taas afka hasaarina oo ha u dhowaaninayna xaqii masaakiinta si ay isaga ilaaliyaan xaraj weyn iyo culays weyn baa uguba sugano marka la qadaro ilaa bal matalan toban wasqi bay noqonaysaa ruuxii dee tii baa loo sheegaya isna waa laysku ogyahay hadhow marka isagu siduu doonaha yidhaah hadduu doonaha sii wada dhameeya marka ay timirowdo intaa wixii ka baxaya zakadii ayaa laga yaqaanaa un taas bay tahay oo labadii dhinacba maslaxadaasaa uguba sugan laakiin arrin baa jirto rasuulka ilaahay xadiidka asxaabu sunaya wariya xadiidkiisa hal kuma timi oo id akharastum fadacu hulua fain lam tadacu hulua fadacu rubuc xadiidkaaba rasuulka ilaahay yidhi haddii dee idinku waa dadkii cumaasha baa lala hadlaya dadkii sikadan qaadaya xilka xilkaasi saarana baa lala hadlaya haddaasan oo kale u qadartaan oo aad tidhahaan intaasay imaansayn arrinkii waa xadas waa dani ee maaha wax go-an eh wixii aad qadarteen bal saddex meelood meel sekadii ha ku darinaya tiradii u daaya dadkii markaa suluseynka haddii aydaan suluseyn ahayn rubuc daaya macnuna waa maxay waxaan barh baa shimbira cunayaan oo barh baa si kale u daadanayo barh baa dee ama martiha la siiya ama waxyaalo way nuqsaamaysaa si dee ruuxii suluskii loo daayo ama rubuc loogu daayo oo intii kale markaasun sekadeedii looga qaado waana arrin kolkol de aan leenahay qolooyinkan diiwaanu sakaadka malaa sheekh maxamuud oo kan nala fadheeba waa si dadkii loogu soo jiitaa wax lagu camal fali karo de dadkii in badan baa waxay yidhaahaanba wax bixinayay dad badan baa nagu xidhan oo ama jaarkiisii ha noqoto ama qaraabadiisii dadkii u imanayo kale marka la yidhaha wixii soo wareejiyo dadka caynkaasa ku xidhnaayo isaga wax doonayeyna aanay waxelidee dadkaasaa kolkol noqda maanacay sakadii u bixin waayaane arrinta hadday noqoto wixii dee sakadiisii ahayd bal suluskeed in isagii loo daayo la yidhaha adugu ku tasaruf sulusaan macnaha lama ulus ama rubuc oo kale intii kale markaas adguna uluska dadkaa kugu xidhan iyo dadkaa adigu aan xaggan kale la gaadhsiin karin ee adigu gaadhsiinse isaga un ku xidhan suluskii loo daayo de waaba arrin oo la yidhaha waa wixii dee qeyb markaas isagii la hadh oo qeybtii dadka adigu bixi inta kalese keen oo kale si aan u odhan bal dee dadkan seen idhahaa aan idin keeno iyaguna meye annaga dadka kaa naqaanayna oranayaan haddii idhaha dadkaasa igu xidhan maslidaysaan ay markaa bal waxa weeye taas oo kale waa mid bal waxa leeyahay kharsiga adigu arrinkiisu kaa tag rasuulka ilaahi maaa muxuu leeyahy u yihi qadara bal qiyaasa imsaa imanaya fakharasnaaha wuxuu yihi markaas saxaabigii waanu qiyaasnay anagoo de ninka saaim buu yihi intaasay imanaysaa waa dad beera yaqaanay iyagu tane wakharasaa rasuul llahi salى اllahu alيه waslm casharata wasuqin rasuulka ilaahina wuxuu ku qadaray toban wasta in dhirtaas ay ka go-ayso timiri waa la socdaayo weli lama goyno waanay sii socdaan waqaala haweenaydiibu ku yihi axsiihaa coob bal waxaa dabdi waana iska sii cunaysa waxaa dhow kaba baxaya xataa narjaca ilayki ilaa aan soo noqonayno in shaa allahu ilaahay hadduu iraadeeyo waindalaqnaa waanu tagnay xataa qadimnaa makata ilaa xataa qadimnaa tabuka ilaan tabuk nimi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi satahubu waxa kici doonta dhaban doonta oo kici doonta calaykum korkiina alleylata waa mucjiso kale arrinkii a markay tabuka gaadheen waa wax soo socdo weeye riixun shadiidatun dabayl daran oo xoog leh ayaa kici doonta oo korkiina weliba dee idinka falaa yaqum yaanu kicin fiiha dhexdee markay dabeyshaasi timaado nin kasta dhulkaa isku xejiyo halkiisa ha ku nabnaado oo falaa yaqum yaanu kicin oo fiiha wa fii hadi rix marka inta ay dabeyshaasi socoto axadu minkum idinka idinka mida waa ixtiraas iyo dhowrin dee nafih iyo dadka la dhowrayo iyo xadar iyo dugtooni axad idinka idinka mid iyaanu istaagin faman kaana lahu baciiru ninkii neefkeela watana waa raaxiladiisii falyashudda ha adkeeyo ciqaalahu dabarkiisa aada ha u dabro si dee markaa aanay dabayshaas aanay dee isagiina intuu dabayshaasi u kiciso dee hadhow aan loo waayinba fahabat riixun shadiida waa sidii rasuulka ilaahay kaba warramay dabayl daran ayaa kacday oo dabayl xoog leh faqaama rajulu nin baa kacay rasuulka ilahi waa ka yidhi ha kicina nin baa kacay faxamalathu riixu dabayshii baa qaaday xataa alqatu wuu dhiman ninkii dabayshii way qaaday ilaahay ku tuurtay bijabali dayi dayicin reerkii reer dayi la odhan jiray waa caliy bnu xaatim iyo ama xaatim udaa-i waa reerkoodii waa reer asalkooda hore yaman dee xaggaasi kaba yimaadeene laakiin degaankooda meelahaas ama waha kaba durugsanaadeen labadoodii buurood waa laba buuroodoo la yaqaano ajaa iyo salmo la kala odhanayay buurahaasay ku tuurtay waa meridan buu yimi adugu bal markaas waa dee arrinkii rasuulka ilaahay buu khilaafay wajaa waxa yimi rasuul bnu lcalmaai waa ina calma nin uu soo diraa yimi saaxibi aylata waa meel de kolley shaam darafteed ahayd marka xijaas lagaba dhammaado caqabatu aylana loo idaafeeyo ayla ninkii isagu maamulayo dee kolley reer rum buu tabac u ahaa iyagaana dhulkaa kaba telinayay isagaa saaxibkeeda kolleyna nasraaniyana markaa weeye carabtii dhulkaa deganeed nasaare ahayd ee iyaga raacsanayde ayla saaxibkeeda ahaa ayaa yimi kollay waana nin dee markaa kaafirba ahaa nin uu soo diray baa yimi alcalmaana waxay yidhaahaan culimadu dee waa muanas aclam alaclam muanaskiisiibaa alcalmaaye aclamna luqada carbeed waa ruuxa faruuran weeye weliba dibinta sare ka faruuran taas baa aclam laba yidhaahaa dee muanaskiina alcalmaa buu noqonaya mala dee hooyadii baa tan ahayd oo kale hadduu dibinta hoose faruurtiisu tahayna aflax bay yidhaahaan oo dee muanaskeedna falxaa buu noqonayaa oo dee kiila calimtu biananii ana almimu malka walayaam aflaxu aclamu balaa hadal shecir uu lahaa sabakshari oo kale waxyaala uu tirinayuu madhabaha o dhan midba wuxu sheegay oo dee taas oo kale markii dambe uu lahaa arrinkuba waxa weeye anigu miim baan ahay maalmihiina waxay noqdeen iyo waqtiga iyo zamankuna aflaxa calama ruux labadii dibnoodba dibinta sarena ka faruulan toosana ka faruulan mim yuu ku dhawaaqi karaa wuxuu leeyahy isma qaban aniga maalmihii waa kala tagsanaybo nin dadka balamida ma ihi waatuu leeyahay ee nin labadiisa dibnoodba ay dilaacsanyihin mim ma odran karo haddaba adna mim baan ahay oo taasaad ogaaday inaan mim ahay maalmuhuna ay saayihin aflaxu aclamu marka waa tan ibn lcalmaay saaxiib aylata ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam bikitaabin waraaq buu waday oo ninkan waa nin uu soo diray waraaq buu rasuulka ilahi ugu soo dhiibay kolley wuxuu doonayaa ammaan iyo cahdi in la siiyo ama dee meeshiisaa laguba daayo waahdaa lahu rasuulka ilaahina wuxuu usoo hadiyeeyey baqratan baydaaa baqal cadayn ayuu usoo hadiyeeyey kolley halkana culimadu dee hadiyatulkaafir horeynu usoo maray iyo waxyaalihii bal xadiidkii ahaa waa lanaga nahayey zabad almushrikiina aqbaliyasa lagu jamcinayo taasi hore inooguba soo horreyen halkii jihaad iyo maqaazi bay inooguba soo horreeyeen baqashanna waxay ka dhigeen baqashii duldul la odhan jiray oo waxay leeyihiinba baqal kale rasuulka ilaahay oo dee noocaasa maba lahaynba xunaynna waa tii rasuulka ilaahay fuushanaa arrinkuna waa tabuuk marka halkan ishkaal baa jiro in la yidhaha maalintaasuu rasuulka ilaahay baqashan loo soo hadiyeeyey sanadii ka horreysayna waaba watay marka waxay barhkood ay ku tawjiihinayaan wowdani tartiib ma faa'iideyso waa la isku cadfay un cadafkuna imaka woduna tartiib ma faa'iideynayse bal rasuulkiisu maalintaa ha u yimaadee laakiin qiso kalaa jirto hore inuu ugu soo hadiyeeyey ee bal baqasha haddii haddaan laakiin baqal labaad kaba dhignana ishkaal kuma jiro fakataba ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa jawaab isagana iyo dee ammaankiiyo wixii uu doonayay uba qoray oo ah waddankiisa ama meesha uu isagu maamulo yahay in saa rasuulka ilaahi uu kuba sugay waahdan lahu waxaanu usoo hadiyeeyey burdan maro taa burdi la odhan jirayna waa mukaaf oo hadiyadiisii isagoo dee mala waa wixii markaa rasuulka ilaahay u suurto galay waa mukaafa'atan lihadiyati uma aqbalna wuxuu ihi saxaabigii waa abu xumayd waanu soo qaabilnay xataa qadimnaa ilaanu nimi waadiya alqura meeshii waadi lqura aanu nimi waa halkii haweeneydii ay kuba mareen fasa'ala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almar'ata can xadiiqati haweeneydii buu weydiiyey beerteedii kan balaga hamaruhaa imisuu hamarkeedi iyo midhaheedii gaadhay waa markii la gooyo waqti la gooyo bay soo noqdeen waqtigaa xagaagii baanay bislaadaan oo la gooyaay faqaalat casharta wasuqin waa intii rasuulka ilaahay ku qiyaasay ku qadaray bay tiri oo toban wasqi bay noqotay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam haddaba raqamkii horuu ina siiyey intii ku sugnayd intan weeye waa intaynu kitaabulxaj ku soo maray intan weeyaan oo rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi inii musricun anigu waan degdegayaa oo de waa markay madiine kusoo dhowaadeene faman shaaa ruuxii doone minkum idinka idinka midi falaa maxaalu idinka idinka midiy falyusri macay kii doonaya hayla degdego kii dee ayr iska soo soconayaana ha iska soo socdo omashaa kii doonaa falyamutasa iska nagaado ma haddee halkan ha ku nagaadee waa si degan ha isaga soo socdo fakharajnaa waanu baxnay xataa ashrafnaa cala lmadiinati ilaan madiina dee usoo dusheed korkeedii nimo inoo dhow aan usoo dhowaano inoo muuqatayba buuraheedii faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay haadihi daabatu waa ismi asmaadii madiina kaba mida wahada uxudun wahuwa jabalun yuxibuna wanuxibu intaas baynu tarjamadaa hore aynu xaj ku soo maray ahayd uxud inuu yahay buurna jecel anaguna aanu jecelnay xadiidkuna intaasu intaa kuba joogay inta dambana lamay socon markaas waa intaa inta raqamkaa hore lahaa ama ziyaadadan badan ee wax hore iyo wax dambaba leh hore umaynaan soo arag uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina khayra duuri اlansaari waa ansaar reerahooda horta duur waa jamcu daarin waana almaxila iyo almanzil ba meeshaa la degan yahay laakiin waxaa looga jeedaa qabaaishii oo dee reer kastaaba xaafad gaara ayuu deganaaba taas oo kale ina khayra duuri اlansaari waa ansaar daaraheeda ama xaafadaheeda waa reeraha degan kuwa ugu khayrka badani waa daaru bani najaar reer bani najaar waa qoladii dee abu ayub alansaari iyo anas ibnu malik iyo bal dadkaasee masjidka rasuulka ilaahay halkan uu yahayo inta iyaga degaankoodu ahaa kuwa kale way kale dee ka meel meel bay kala ahayn iyaga halkaa degi jiray reer bani najaar rasuulka ilaahayna awowgay cabdilmualib reerkii dhalay weeye uma daaru bani cabdilashal waxaa markaa haddana soo raacayso xagga fadliga mala waa ahaartii ay lahaayeen iyo sabqigiie reer bani cabdilashal daartooda iyo waa qabiiladii baa loogaba jeeda waa reer bani cabdiasharon waa sacd ibnu mucaad iyo sayd ibnu xudayr iyo jilibkoodii iyagu waa os qoladan kale waa khasraje kuwaasaa iyaguna waana reer iyagu miisada ay lahaayeen dee markii intaa rasuulka ilaahayba iman madiina ee uu markaa saxaabigii muscab ibnu cumayr gacmihiisa markuu ku islaameen sacd ibnu mucaad iyo sayd ibnu xudayr labadaasi sacadoo sayidkood ahaabaa amray inay wada islaamana rag iyo dumarba maalintaa keliya ku wada islaameen iyadoo rasuulka ilahay nin keliya ka hadhay waa nin bal maalan dee markii dambena adigu ilaa xud islaamkiisu dib dhacay ayuunbaa kaba hadhaya inta kale kolbay wada islaameenba uma daaru bani cabdilxarit ibn اkhasraj reerkaa kale bani cabdilxarit ibn اkhasraj sidan baa nusqooyinkii muslim dhacday culimadu waxay leeyihin laakiin kelimada cabdi ma jirto waa ruwaadda qaarkood waxay laba yimaadeen waa ruwaaddii muslim kaba dambeysay ee laftigaasi ma jire reerkan waxaa la yidhaahaa banulxarit ibn lkhasraj baa la yidhaha cabdi baa ah ee dhacday oo nusqooyinkiisa baa kuba sugan e laakiin waxay leeyihin waa khado min aruwaate sababku waa in la yidhaaho bani lxarit ibn اlkhasraj taasba weeye uma daaru bani saacidata waa ninkan abu xumayd inoo warinaya xadiidka waa reerkoodii isaga abu xumayd saacidi weeye waa kii afraad buu noqday markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi wa fii kuli duuri ansaari khayru maaha lama kala dhaco reeraha ansaareed ama daaraha ansaareed iyo xaafadaha ansaareed dhammaanba khayr baa ku wada sugan ee arinkani de waa laakiin lakala horeeya falaxiqanaa waxaana soo gaadhay bui abu xumayd baa le sacd ibnu cubaato isaguna waa dee waa reer bani saacidaha khasrajaada waa jiribkoodii reerkan reerkan uguba dambeeya faqaala abu usaydin abu usayd saacidi dhammaan abu usayd iyo abu xumaydina kitaabkaynu kuba soo aragnay abu usayd baa wuxuu ku yihi isna reerkan ahaa alam tara miyaanad ogeyn oonad ka warhayn sacad buu la hadlayaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay khayara inuu kala fadilay kala mudnaysiiyey oo kala doorasiiy dee markaa kala fadilay duur alansaari ansaar daaraheedii iyo xaafadaheedii iyo reerahoodii oo fajacalnaa inaga dhigay aakhira kuwii ugu dambeeyey waa khaasatan dee intan ansaari way kaba badnayde waa afartii uu magacaabay faadraka sacdu dee munaafaso khayr iyo tartan baa jiray oo bal maalan laguma tartamayo khayrke sacad baa dee waa munaafasa ahaan maha xasad ayaa soo gaadhay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi khayarta duura alansaari daarihii ama xaafadihii ansaareed waana qabaaishii ayaad kala fadishay ood kala mudnaysiisay fajacaltanaa aakhiran annaga waxaad naga dhigtay kuwii ugu dambeeyey faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh awalaysa bixasbikum mid idinka idinku filan miyaanu ahayn an takunuu min alkhiyaari dadkaa mudan ee doorka ah inaad noqotaan miyaana idinku filayn macnaa waa fii kuli duuri ansaari khayr bal iyaguna dee kuwa kasii dambeeyaa jira oo khiyaartiibaa kaba midtihi intaasi maanay idinku filayn taas baa rasuulka ilaahay ku yihi xadaثna abubkr بn abi shaybata qaala xadaثna cafan وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akhbarana mgiiraة bn slmة اlmaksumiyu qaala xadaثna whaybun waa mgiire iyo cafan ibnu muslim ba waxay idhaaheen xadaثna whaybun qaala xadaثna cmr bn yaحya bhada isnaadi cmr bn yaxyana markii hore isnaadkiisu inoogu sugnaa intii ka dambeysay de waa isaga intii ka dambeysay isnaadkiina markaa noqonaysa ilaa qowlii laga soo gaadho fii kuli duuri ansaari khayru ilaa intaasoo dhan ee rasuulka ilaahay kalaamkiisii ahayd ilaa intaasoo dhan ba riwaayadan wahayb way kuma sugnayd walam yadkur laakiin muu sheegin maa bacdahu wixii ka dambeeyey oo min qisati sacdi bni mucaada oo halka aha falaxiqanaa sacdiya intii ka dambeysay muu sheegin wazaada fii xadiidi wahaybin laakiin xadiidka wahayb wuxuu ku ziyaadiyey oo isagoo xadiidka wahayb waa ila dheri fakataba lahu rasuulu اllahi salى اllahu alay waslm baxri markii hore waxaan soo aragnay fakataba ilayh rasuulka ilahi baa waraaq jawaaba u qoray weeye rasuul اllahi salى اllahu alay waslm lakiin wahayb riwaayadiisu maxayd fakataba lahu rasuul اllahi salى اllahu alay slam rasuulka ilaahay baa u qoray ninkii bibaxri waa beledkoodii inuu beledkoodiisa isagu madax ugaba ahaado dee jizi u bixinaya markaa islaamnimo islaamin waa taaliifna dee meeshii iyo soo dhoweydna way kuba sugnayd jizyadii kol hadduu ogolaaday oo rasuulka ilaahay ammaanka uu kaba dalbay meesha inuu isagu dee sidiisii ahaado taas buu u qoray baxrihimna waa beledkoodii walam yadkur fii xadiidi wahaymin fakataba ilayhi rasuul اlahi salى الlahu alay slm intaa muu sheeginay lakiin maxay riwaayadiisu ahayd fakataba lahu rasuul اlahi salى الlahu alay slm baxrin baxrina waa bibeladihim weeye albixaarna alqura kole xadiid baa jira in rasuulka ilaah u yimi hijrayataa uu doonayo geel ma leedahayo hayo sekadiisa ma bixinaysayo hayo facmal fii wara min waraai bixaar waa dee bixaartu badaag dabadood may ahayn waa bilaada iyo qaryooyinkaa gadaashooda adugu dee iskaga noolow oo kol haddaad sekadii geelaaga bixinayso ilaahay khayr aad la timi kama nuqsaaminaye haddii aana taas kale dee waa intii hijradii laazimkahaydna mala ay dhacday marka taasi way bixaran baabu tawakulihi calى اllah bal halkan inoo joog allah subxana wa taعala alى aclam subxaanaka allahuma bxamdika